somalilan ayaa laga hirgeliyay xarunta keedka shinnida oo ah abuurka dalaga beeraha halkaasi oo lagu uruurinayo noocyada kala duwan ee beeraha abuurka siidka loo yaqaano wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan axmed muumin seed oo isagu v o a da u warramaya ayaa wuxuu sheegay in sanadkan ay soo saareen ilaa iyo soddon tan oo siid ah iyo islamarkaasina ay joojiyeen in shinnida amaba siidka waa abuurka beeraha eh dibadda laga keeno kadib markii ay ogaadeen in uu dhibaato u hayo dadka waxa uuna wasiirku u warramay waryahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac anigu markii la magacaabay wasaaradda horumarinta beeraha markii waxaanu bilownay inaanu dhaqaajino oo dhinaca waxsoo saarka oo runtii aan awood badan saarnay marka laba qaybood baanu u kala qaadnay qayb waa qayb ay wasaaradda horumarinta beeruhu gaar u muxuu ahaye u maalgelinayso oo ka mid a saddex qaybood gobolka gabiley oo wajaala ah iyo iyo iyo gobolka oodweyne xaaxi oo iya muxuu ahay oodweyne ah iyo gobolka togdheer oo ah iyaduna muxuu ahay beera saddexda meelood waa saddexda meelood wasaaradda horumarinta beeruhu gacanta ku hayso waan gartay markaynu eegno dabcan dee waa meelo kala duwan islamarkaana waa dhul aada badan markaynu qiyaasahaan eegeyna deegaanada aad tilmaantay in wax soo saarka hadda muddaad wadeen xaddi intee leeg baa ka soo baxay ma cabirka ma haysaan ma eegteen wajaale waxaanu ka qornay ilaa toddoba boqol iyo labaatan hectar muxuu ahaye beerna waxaanu ka qornay toddoba boqol oo hectar sagaal boqol oo hectarna waxaanu ka qornay xaaxi baanu ka qornay marka markaa waxa weeyaan waa laba kun iyo saddex boqol iyo labaatan hectar weeyi marka waa dhul aad iyo aada u ballaaran waxaanu ku talagalnay runtii marka hore qiyaasteed waxay ahayd inay dee kasoo goo raashin aada u badan laakiin waxaanu inta badan hadda iminka anagu somalilan maadaama wadanku aduu ahaa wadan aan adduunkan aana ictiraafkeedin anu wakti waktigan aanu ku jirna xaadirka waxaan wax ku beena waa roobka wey marka inta badan hadda iminka labada meelood ee bariga burco iyo hobeera iyo odwe iyo odweyne xaaxiya labada hadda ilaa iminka waktigan waa roobka dabe waxaan ugu talagalnay shinida dambe ahayd markaa roobkii maa helin ilaa imika roobka uu ku yaryahay tan wajaale iyada waan jarnay oo hadda waan turnaa ilaa imika ilaa dhowr boqol oo afar boqol oo kiish baa weli cabaynay weliuna noo socdaa sidaan ugu talagalna runtii aan qiyaastaan qiyaasay uu ka hooseeya wuxuu ka hooseeyaa waxaa sanadkan ku dhashay haruudhada bixi iyo waxyaaba noocaasa ku dhashay waanu dawana u helin marka laakiin waxaanu ku guuleysanay keliya inay dhammaan dadka reer somaliland dhinaca wax soo saarka u dhaqaaqaan taasaan sanadkii ugu horreeyay ku guuleysanay sanadka soo socdaan anagoo qalabki iyo wixii oo dhan dirsan waxaa laga yaaba inaanu halkaa kasii anbaqaano haddii layaa waan gartay dee lagama maarmo in la hayo mar haddiiba tabca wax la tabcayo islamarkaana wax la beerayo in kaydka shinida la helo ama shinidii la beeraya la helo muddo dheer dibaddaa laga keenaa xaggeed ka heshaan shinidaasi se kayd maydin yaalla runtii marka hore wadanka dhowr iyo labaatanka sano runtii jaantay oran ba wadanku hayay inta badan oo ahaa oo oo siirku waxa dibadu ka yimi jiro ganacsigu galay adduunkana lama isticmaalo wadan wadan siirka la geeyo wadan oo iska furan adduunka ma jiro marka runtii markii aan xilka la wareegnay khubro ilaa lixdan wasaa muxuu ahay ah khubrooyinka muxuu ahay dhinaca beeraha wax ka bartay oo bahdii beeraha baanu talo badan isweydiinay waxaanu ogaanay in siirkan wadanka meel walba kasoo galaya oo dhibaatooyin badan ku hayo sababto ah waxaan waxaan anu aada ugu garaadaystay iyadoo iyadoo tamaadan xababtan cuntada lagu darsanayo meel walba ka baxdo iyadoo xabxabku meel walba ka baxo wixii oo dhan way isbedeleen oo xabxabku halka sanadkan laga qodo sanadka labaad kaba baxo tamaado halka imika laga qodo mar labaad kaba soo baxdo waxaasoo dhan markaan khuburo badan u kaashanay in dadka aqoonyahanadii beeraleydii iskugu nimineen talo badan iska weydiinay anagoo saddex isho wasaaradda shir ku qabanay waxaanu ogaanay in diyada nooga imanaya oona ku habbooneyn muxuu ahay carada dalka dabeedna dhammaan waxaanu joojino kastanada wadanka dhan laga soo galaya ama noqoto muxuaha kasta kasiilac ama noqoto ka muxuu ahay ha noqoto kanigo jaale ama ha noqoto berbera meel kasta waxaanu dhignay warqad qoraala oo aan leenahay waxii siira ee dibadda ka yimid inaan joojinay aniguna aan isku tashanay oo aanu siirka doonayna siirka dalka iyaga beerno marka runtii siirkii oo kala duduwan iyaanu beernay dabeedna waxaanu siirka kaydna waxaanu ka dhignay aburiin oo runtii aan ugu tagnay meesha muxuu ahay lagu qaybinayo siirka dalka ah maantana waxaanu soo saarnay sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ilaa soddon tan oo ayaanu soo saarnay oo ka beernay ilaa koob iyo lixdan beerood oo min beer walba aan laba hectar ka gelinay maka ilaa iminkana waa lasoo ururiya abuurin baa lagu soo ururiyaa waan gartay waxaanu doonaynaan inaan inaan sanadka soo socda haddii la yidhaahdo beeraleydana anagu aan siilka siino siilka dibadda nooga imanayaan iska joojino ka dalkaygana aanu isticmaalno waan gartay wasiir ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo n beeraleyda markaynu eegno iyo dadka dee wax soo tabcaya tacabka samaynaya aqoon bay u baahan yihiin qalab bay u baahan yihiin in la kabay u baahan yihiin iyada taa ma ka fikirteen maadaama baad tilmaantay inaad qorshaynaysaan in aad tacabkii kordhisaan iyaga sideed u taageertaan se seed aqoontiiyo tababarka u siisaan iyo qalabka runtii inta iminka aan joognay waanu tababarada meel walba naga furnay waa inta ku badan hay-ad badan baa naga caawiya oo anaga hay-adda ugu weynana tahay haddii fow ay tahay oo oo runtii anaga muxuu aha inta badan naga caawisa dhinaca beeraha hay-ada hay-ado kale oo fara badan baa jira oo aada wax nooga qaaw oo nooga caawiya dhinaca tababarada iyo wax soo saarkaba marka in waxaanu ku dadaalnay in qof kastoo beeraleyda oo dalkan jamhuuriyadda somaliland ku nool ama noqdo beer khudaarta oo beerta khudaaraha khudaarta laga soo saaray geedgaabka ha noqoto ama beer roobaadba ha noqoto inaanu inaanu tababar siino waayo waxaanu ogaanay waagi dhaweyte ee aan intaan markaan xilka la wareegay dhammaan gobolada dalka oo dhan geed kasta waa soo istaagnay waxaanu ogaanay dadku iyagoo shee iyagoo dawa dawada ku shubaya muxuu ahay geedgaabka khudaarta ayay haddana dhinacna ka higinayeen markaa mushkiladda ugu weyn haysta xitaa gacmaha waxma geshanaynin markaa too kale qalab baan ugeynay tiil baan samaynay ilaa afar baabuur ah oo gobol walba iyo degmo walba afar habeen shan habeen wareegaya oo oo dadka tababar u samaynaya oo waxay ka caadawooyinka waxay muxuuha ka caawinaya
wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan axmed muumin seed ayuu kaasi ahaa oo u warramayay cabdixakiim maxamuud shirwac wuxuuna ka warramayey in abuurka la keeno somalilan ee siidka looga yaqaano halkaasi ee la beero laga joojiyey si hay-adaha ayse u keenin